kulankan ay isugu yimaadeen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka beelaha dega deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaa kasoo qayb galay culama udiin odayaal dhaqan iyo xildhibaano ka tirsan dowladda koonfur galbeed dhallinyaro iyo marti sharaf kale waxaana kulanka ujeedkiisa iyo muhiimadiisa ay ku yeesheen beedhaba odayaasha iyo martida kale ay ahayd sidii ay uga soo horjeedsan lahaayeen waa sida hadalka ay u dhigeen kulamo maamulka koonfur galbeed looga soo horjeeday oo muddooyinkii u dambeeyey ka dhacaya caasimadda soomaaliya muqdisho kulamadaasi oo ay qayb ka hayeen xildhibaanada dowladda koonfur galbeed soomaaliya kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid a aqoon-yahanadii iyo xildhibaanadii kulanka qaybta ka ahaa iyagoo sheegay in hadalka ka soo yeeray qaar ka mid a xildhibaanada jooga muqdisho ay u dhigan tahay u adeegidda siyaasiyiin kasoo horjeeda danaha koonfur galbeed xanaanku ahna kii xildhibaanadan koonfur galbeed oo muqdisho mucaaradka ka ah oo beryaalka muqdisho mucaaradka ka haya yaa iibnooe ya kumadda yaka jaro ma ina seeqane in hool hadda isku jaro hool un raallo marna unka nagadaan un hayn maan raallana anka hayn maanin hulatalana beelana raallo anka hayna danta walose koonfur galbeed mucaaradnimada isku wadu in un inan dirsana shaqadii koonfur galbeed unka dirsanayna unka shaqeeyo hayna wal kasta oo koonfur galbeed oo mucaaradkee in marba un raallo anka nagada doon walaa isu haddii muqdisho isku wadu oo bulshadii olankaasa dooratay oo isa turjumayn inta ku fadhiido maan is unkula talina oo iska shaqeeyo haya in marra un raalli anka hayne maana ka naga doono maysiin sheegane oo miidiyaha ka sheegane haddii una ana bulshada degil marafle oo ku nool goboladan koonfur galbeed gaar ahaan beesha yantaareed maysiin sheegase inii xildhibaanadan mucaaradka ah oo xamar roogaan oo wali una nooqusay una shuqul anka lahayn maan anka la talana maalneenka la talana walayo wadadaan un anla wadana man un an qabna ma aha tafaruq i wala nayn baahnayna iya galeen oo bulshada iyo unkula talana bulshadana inayn darsana raallo mana ka naqdaana una may taageersanaa haddii ana beeshaas dowladda koonfur galbeed iya taageersana oo xaqa ah madaxweynaha la ambaareeyow madaxweyne xaqa waaye sheekh shariif xasan sheekh aadan madaxweyne jira waaye bulshada digil mirifle ina racsanta unuuna racsanna garab jeesurugna gebagabadii kulankii maanta waxaa ka hadlay malaaq maxamed ibraahim oo ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanada koonfur galbeed isagoo ugu baaqay xildhibaanada inay ilaaliyaan masiirka ummadda koonfur galbeed magidow ka ilaahay nin dhawaay dowladdii inta ininku haysay farahni ini haddii dawladdii inta koysi oona aan jirnayn oona aan bognayn inigeeka oona haddii burburino oonu yantaare ma dhabno lanki meelinoo ka jaro gearo unu jeysini lagusu kulutalladii maleh lagusu warwarsidii maleh usu helis gaaraan ubsidi intii mucaarada yantaarne necrafari dawladdun koonfur galbeed shariifasay shaadhaaday usu madaii intiina necrafari yaa in sheego hayna una madaxweynaani shariifasahu ayidsigna ogolna ilaa lihdiinki dhaatun dawladaha la dhagadaanay yantaaro dawlad mucaarad maka nagana haddi ku reedna maka naganaasu kulankan ayaa imaanaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ay ka socdeen kulamo looga soo horjeedo hannaanka waxqabad ee maamul